magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay kulanka baahinta siyaasadda qaran ee nafaqada qaranka kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan maamulka somalilan hay-adaha ka shaqeeya dhanka nafaqada iyo martisarafka leh guuleedka isagoo ka mid ah madaxda barnaamijka nafaqada qaranka ee somalilan ayaa ka warramaya nuxurka kulankan siyaasaddani waxay qayb ka tahay si guud mid wax ku-ool u ah bulshada yar iyo weynba iyadoo aad u taabanaysa dadka nugul cidnaba aan ka tegin siyaasaddan waxay soo bilaabmatay ama waxay la kowsatay brograamka oo runtii isaguna ah qaabku u shaqaynayo brograamka somaliland scale up nutrition mid isagoo multisectoral ah oo dhinacyo badan taabanaya kuna biirtay somaliland labadii kun iyo toddobiyo tobankii siyaasaddani xilligaasay ku jirtay maanka xafiiska waxay si toos soo bilaabmatay labadii kun iyo koobiyo labaatankii taasoo lasoo muxuu ahaa hayrgareeyey consultantka si markaa uu fuliyo ama uu nooga caawiyo technically dhammaystirka siyaasadda siyaasadda waxaan u aragnay khadar oo directorka ambican inuu u leeyahay khibrad iyo aqoon dheeraada samaynta siyaasadaha nutrition sensitiveka iyo specificka labadaba kaasoo markaa uu isagu ku guulaystay inuu bilaabo siyaasadda runtii siyaasaddu marxalo badan bay soo martay waxaa juun labadii kun iyo koob iyo labaatankii si toosa uu bilaabay khadar interviewgii consultationka ee wasaaradaha kala duwan ama institutionskii siyaasaddani ay khusaysay dhammaantood kuwaasay ka mid ahaayeen punland ministriga halkan fadhiya maanta wasaaradda wasaaradaha kala duwan iyo hay-adaha muhiimka ah kuwaasay ka mid ahaayeen solnak iyo somaliland quality control commission cid kastoo ay taabanaysay siyaasaddan ama ku lahayd rool waa la fadhiisannay xafiiska iyo khadar iyadoo lagu markaa lafagurayey siyaasaddaas reviewgeeda iyo waxyaabaha iyaga laftirkooda ay ka hayaan xogaha ay hayaan iyo waxaasaa lagu exmayngarinayay
qaar ka mid ah xubnaha ka socday hay-adaha ka shaqeeya dhinaca nafaqa-darrada ee ka howlgala somalilan ayaa si wada jira u sheegay in qorshahan uu wax weyn ka tari doono sidii loo la tacaali lahaa nafaqa-darrada ka jirta deegaanada somalilan qofkii nafaqadarra markay haysto wekin activitygiisa very lowa inta xanuunsan intau caajisan yahaybaa iyo ciidda ka badan waa in nafaqadarrada calaamaadka lagu garto waxaa ka mid ah laba saacadood meel mooda fadhihi karaysid waad hamahsanaysaa waad caajisan tahay cidiyahaagaad cunaysaa moobeelkaad u fiirsanaysaa saacaddaad eegaysaa waxaasoo dhan wekin cabacitigiiba kor u kici doona si haddaba kor u kaco dee guntiga dhisha layska dhigo meel kastay khusaysaaba inkrunida govermentkan waxaan u soo jeedinaya in la sameeyo implementation deg dega maanta bolisigan aynu joogno in final stagekiisii oo iminka istaraatiijiyadii weli u dhiman tahay waa qoraal laakiin innaga weeyaan dadkii la rabay inay imbliment gareeyaan inay kaga shaqaysiiyaan in waddanka aynu isbeddel aragno for the coming years nutritionka markii hore dee waxaa loo fahamsanaa wax u gaara caafimaadka amaba caafimaadka marka laga tagana usii gaara subsector caafimaadka ka mid ah oo subsectorkaasoo keliya ta ay mas-uuliyada ka saaran tahay laakiinse waxay waxa weyaan bolisigan ama istaraatiijiyadan ay nagu baraarujinaysaa in dhinac kaste oo waxa weeyaan institution kaste ama dhinac kaste ama sector kaste ay mas-uuliyada ka saaran tahay maaragtay inuu la tacaalo amaba uu wax ka qabto maalnutritionka siyaasadda qaran ee nafaqada qaranka ee somalilan ayaa kaalin ka qaadan doonta sidii loo wajahi lahaa nafaqa darrada ka jirta deegaanada somalilan